bismi illahi raxmaan raxiim horta shirkaas waa shir loo abaabulayo soomaaliya waxaana wada abaabulaya dowladda ingiriiska oo runtii iyadu hormuudka ah iyo dowladda soomaaliya laftigeeda annaka somalilan inu haddaynu nahay shir in huseeya runtii maaha sidaan ka warhayo shirkaa labada qodob ee ugu muhiimsan ee lagaga hadlaya waxa weeye waa nabadda iyo horumarka dhaqaalaha labada qodob baa runtii lagaga hadlaya filaya inagu waynu u hambalyanayna waynu jecelnahay in gobolka waddamada ka midkao dham ay soomaaliya ka mid tahay in lagu soo dabaalo nabad iyo xasillooni iyo horumarba lakiin waqtigan xaadirka shirkaas mid inakana khuseeyo toosna khuseeya maaha idinka toos waydala soo xidhiiray dowladda ingiriisku wallahi dee sidaan sheegay waa shir soomaaliya ah shir somalilan maaha insha allah imika mid soomaaliya la qabanqaabiyo markaasaynu de ka qayb geli doonaa lakiin kan hadda waqtigan xaadirkaa maadaama uu yahay de shir dee loo qabanqaabiyo waddan kale inaku laynuguna marti qaadin inamana khuseeyo waxaa jira shirarka noocan hadiyo jeer horena qaarkood loo qabtay waxaa lagaga hadlaa caawimooyinka iyo mucaawinada la bixiyo deeqaha dhaqaale somalilanna iminka waxaa gebagabaynayseen qorshihii qaranka ama qorshaha horumarinta qaranka dabcan dowladda ingiriiska oo qabanqaabinaysaana deeqbixiyaasha somalilan caawiyay ka mid tahay arrimahaasi miyaan somalilan ka khusaynin wixii shirka horta runtii amuuraha lagaga hadlayaa saan sheegay si toosa nooma khuseeyanta lakiin dabcan wayna saameynaysaa waxaana jecela runtii in soomaaliya ay ka mid noqoto wadan waddamada degan xasiloon maxaan idhahdaa harumar la taaban kara sameeya ee gobolka ugu taanideen runtii lakiin inakaas runtii toos nooma khuseeyo hase yeeshee wixii magaca soomaaliyeed ooma soomaali lagu soo qaado caalamku inoogu deeqo de dabcan inaku dad baynu nahay maxaanada dee ku habtirsada soomaali ahaan markaa waan rajaynaynaa inaka laftigeenu wixii nagaga soo beegma in layna siiyo aynu xaq aynuu leenahay weliba in loo raaco qorshaha qaranka ee labaad ee hadda dhammaadka ah haddiiba somalilan aytanoon ka baaqanaynaa shirkaasunama khuseeyo waxaa laga hadlayaaba tusaale ahaan ay soo gasho caawimada iyo bixinteedu siday isu qabanaysaa kama qayb galnayo caawimada qaybteeda aan helno wallahi dee markii ugu horreysay maaha shirkan waa shirkii shanaad weeye watii mid lagu qabtay brussels copenhagen maxaan idhahdaa london kii ugu horreeyey istanbul marka midna kamaynaan qayb gelin kii brussels oo kale waxaynu ku lahayn qayb baynu ku lahayn somaliland special arrangement amba qaybta somaliland baynu ku lahayn halkii ka aynu kaga lahayn iminka mid inaku inoo gaara waynu jecel lahay inay tixraacaan deeqbixiyayaashoo dhan ayaynu imika hadda dhammaystiraynaa insha allah marka waxaan rajaynayna in kaa la raaco wixii xagga deeqaha waa kala jaad wixii shirka qaybtiisa siyaasiga iyo qaybtiisa dhaqaalaha iyo deeqbixintu waa kala jaad weeye wixii siyaasadda inama khuseyso wixii gaar iyaga waa inay nama khuseeyaan laakiin wixii guud ahaan magaca soomaaliyeed deeqeedee loo bixiyo waxaynu rajaynaynaa saamigeenna iyo qaybteena inta ka helno